بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله حمد عباده الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين يا سيدي يا رسول الله اللهم صل وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله ولا ليال وحنكهدنا قصة دي أصحاب الأخدود ama dadkii muuminiinta ahaa ee lagu gubay godka qisada kan waxa ay leedahay axaadiid ka sugnaatay rasuulka sala allahu alayh wasalam oo ay warinayaan imaamu axmed imaamu muslim iyo nisaa-i alkayrkii ayaa waxa ay ku bilaabmaysaa waxa uu yihi rasuulku sala allahu alayhi wasalam waxaa jiray boqor idinka idinka horreeyey boqorkaasi waxau ka telinayey waxaa la dhahaa wuxuu ka telinayay boqorkaasi mandaqadan la dhaho najiraan oo iminka ku taala dhulka kan sacuudi arabiya marka boqorkaasi waxa uu lahaa nin saaxir ah nin faaliye ah kadibna ninkii faaliyaha ahaa ee sixiroolaha ahaa ayaa weynaaday waayeel ayuu noqday markaasuu boqorkii waxa uu ku yidhi boqorow waayeel ayaa noqday geerideydii baa soo dhowaatay ee waxaan u baahanahay wiil yar oo caqli badan oo aan baro sixir si uu kuuga adeego adiga inta badanna boqorradu waxaa mar walba ay adeegsan jireen maadaama aanay ilaahay aaminsanayn waxa ay musaacado iyo caawimo ay weydiisan jireen iyo mustaqbalkiiyo keybka dadka sixiroolayaasha ah oo inta badan boqorrada ka agdhow markaa waxau ku yidhi boqoro waayeel baa noqday wiil yar oo caqli badan oo aan sixirka baro la kaala boqorkii waxa uu keenay wiil yar oo caqli badan leh waxaanu faaliyihii baray sixirkii marka wiilka yar waxa uu qaban jiray meesha sixirka lagu baro laakiin jidka ama waddada uu usii maro faaliyaha waxaa jiray nin raahib ah yacni raahibku waa nin wadaad ah oo haystay diintii nebi ciise calayhi salaam oo mawlac iska fadhiya ninkii wadaadkii ahaa raahibkii uu iska ag fadhiistay wiilkii yaraa waanu cajab gelisay wixii uu akrinayay wadaadkaasi waanu ku qancay oo uu ka helay laakiin wiilkaa yar marka uu kusii socdo faaliyaha wadaadka la soo fadhiisto waxau ka habsaamaa xiisadii iyo casharkii uu faaliyaha ka qaadanaya ma sixiroolaha ahaa markaa sixirooluhu wuu garaacaa dabadeedna haddana marka uu kusoo noqdo xaafadda ayuu wadaadkii waddadii sii fadhiista xaafadda markuu kusoo noqonayana waa la garaacaa waxaa la dhahaa xaggaad kusoo habsaantay maalintii dambe ayuu ugu sheegay raahibkii raahibkii waxau ku yihi cudurdaar samee oo waxaad tidhaahdaa marka aad aada sixiroolaha tegtid gurigan kusoo habsaamay dheh marka aan aada guriga tegtidna sixiroolaha kusoo habsaamay dheh halkaas ayaa wiilka yiri laba dugsi buu ku jiray dugsigan ninka saaxiibkii fulilowga ay u haysto iyo ninka raahibka ah dugsiga uu haystayo madrasadooda markaa wiilkii yaraa wuu kobcay in iimaankiisii baa xoogeystay maalin maalmaha ka mid ah ayaa marka magaaladii waxaa kusoo baxay waddadii waxaa xidhay daabad weyn bahal weyn bahalkaasi waxaa la dhahaa libaax buu ahaa waxaa la dhahaa mas buu ahaa calaa kulli xaal bahal weyn oo laga cabsanayo ayaa waddadii kala xidhay wiilkii yaraa ayaa inta uu dhagax qaatay ayaa waxa uu yidhi ilaahayow haddii arrinka raahibka agtaada looga jacayl badan yahay arrinka sixirka ama ninka faaliyaha ah dhagaxaas ku dil bahalkaas subxaana allahi alcaliy alcaliim kadibna dhagaxii ayuu qaaday uu ku tuuray bahalkii wuu dhintay markaa bahalkii wiilkii yaraa waxau ku soo noqday ninkii raahibka ahaa arrintii ayuu sheegay raahibkii waxau ku yidhi wiil yahay adigu maanta aada baad iiga fiicanta iimaankaaguna meel sare ayuu maray ee dadka iimaan kale waa la imtixaamaa oo waa la ibtileeyaaye ee haddii lagu qabto oo lagu ibtileeyo haysoo sheegin subxaana allah wiilkii yaraa eebba waxau ka muujiyey karaamooyin badan waxa uu daweeyey dadka aan hadli karaynin waxau daweeyey dadka baraska qaba iyo cudurro badan ayuu eebe gacantiisa ku daweeyey subxaan allah arrintiisii way faaftay marka wiilkii yaraa kadib waxay gaadhay arrintiisii nin indhala indhabeelay oo boqorka ka agdhowaa xaashiyadiisii iyo dadka ka agdhowya la taliyayaashiisii ahaa ninkii ayaa wuxuu soo qaaday hadiyad buuran waxa uu u keenay wiilkii yaraa wuxuu yihi hadiyaddankan qaado dee anigana waan indhalaaha indhahaygiisii oy wiilkii yaraa waxaa ku yidhi anigu cidna ma daweeyo cidna indhaha uma sooceliyo ee allah ayaa daweeyo wax ee ilaahay ayaan ku baryaya haddii aada rumaysid ilaahay ilaahay baan ku baryay ninkii indhaa la-aa ilaahay buu rumeeyey kadibna wiilkii yaraa ilaahay buu beriyey indhihiina eebba waa u soo celiyay subxaana wa tacaala ninkii oo indha qaba ayaa waxau ku noqday qasrigii boqortooyada nin xaashiyadaa dee dadka ka agdudhow boqorka ayuu ahaayo meeshiisiibuu iska fadhiistay boqorkii markiiba waxa uu weydiiyey yaa kuu soo celiyey indhahaada waxau yihi rabbigay bay soo celiyey allah waxau yihi maaniga ayaad ii jeedaa rabbigay marka ninka boqorkani waxa uu isu haystay inuu isagu yahay rabbi iyo ilaah walciyaadu billah heerkaas ayuu taagay maaniga ayaa kuu soo celiyey ayuu ku yidhi sixiroolihii wuxuu yidhi may ee waxaa ii soo celiyey eebbahay rabbigay iyo rabbiga boqorkii waa xanaaqay waxau yihi oo ma rabbi aan aniga ahayn ayaad samaysantay subxaana allah ninkii wuxuu ku celiyey indhaal indhoolaha ahaa oo iimaanka qalbigiisa u galay waxaa ii soo celiyey rabbigay iyo rabbiga ninkii waa la qabtay waa la cadibay sidii cadaabtii lagu waday ayaa waxa uu sheegay wiilkii yaraa wiilkii yaraa waa la soo qabtay isna waa la cadibay markii wiilkii yaraa la cadibay ayuu isagana waxa uu sheegay ninkii raahibka ahaa ninkii raahibka ahaa markii la qabtay ayaa waxaa la yidhi ka noqo diinta ninkii raahibka ahaa waa diiday inuu diinta ka noqdo dabadeedna minshaar ayaa lasoo qabtay madaxa ayaa lagaga qabtay deetana laba qaybood ayaa loo kala dhanbalay subxaana allahi alcali alcaliim ninkii indhaa la-aa ayaa la keenay ka noqo diinta kama noqonayo wood la dilay isna minshaar baa madaxa lagaga kala baray laba qaybood baa jidhkiisii laga kala dhigay subxaana allahi alcali alcaliim wiilkii yar waxoogaa raja ayuu ka qabaa sababtoo ah madrasadii sixirka ayuu bartay markaa hore umuusan dilaynin ee waxau doonaya inuu kaga sii cabsiyo wiilkii yaraa waxau ku yidhi ciidankiisii qaada kaxeeya buurta ugu dheer buuraheenna saara buurtaa iyo waxaa markuu arko ilmahayaani subxaana allah uu iska niyad jabaya diintana uu ka noqonaya hadduu ka noqon waayana ka tuur halka subxaana allahi alcaliy alcadiim waa la kaxeeyey buurtii sara la saaray buurtii markaa halkaa u jiro meeshii sare ay fuuleen isagiiyo ciidankii ayuu eebba beryey waxau yihi ilaahay oon iga kaafi eebbana waa ka kaafiyey buurtii un baa gilgilantay dabadeedna ciidamadii iyo wixii agjoogii unbaa ka daatay isagii unbaa ka noolaaday waa soo noqday meel kale ma uusan baxsanin ee boqorkiiba kusoo noqday subxaana allahi alcaliy alcadiim boqorkii waxau yihi waa ciidamadii xaggee qabteen waxau yihi ilaahay ba iga kaafiye kuwa haddana ciidan kale ayaa lagu daray waxaa la yidhi badda geeya badaa la geeyey doon baa la saaray badweynta markii la marinayay ayaa waxau yidhi ilaahu koonayga kaafi doontiiyo mawjadihii badda iyo dabayhii wuxuunbaa isku kacay subxaana allahi alcaliy alcadiim ilaahayna kuwuu ka kaafiyey isagoo doontii wata ayuu dib usoo noqday boqorkiiba usoo noqday marka ummadda tan magaalada tan degan subxaana allah waxa ay warka way hayaan oo wiilkan yari inuu karaamooyin badan ay ka dhaceen oo subxaana allah warkiisa la haya ilaa maalintii uu dhagaxa uu waddada uu dhagaxa ku tuuray bahalkii uu bahalkii uu halkaa ku dhintay waxaa la hayaa inuu ninkani ninkii indhola indhoolaha ahaa uu daweeyey waxaa la hayaa ninkani karaamooyin badan ay ka dhaceen in loo taag waayo la dili kari waayey subxaana allah dabadeedna wiilkii yaraa uu soo noqday boqortooyadii iyo boqorkiiba kusoo noqday waxaa ku yihi boqorow anigay ma dili karaysid anigu arrinta aan ku furo iyo amarka aan ku furo samey waxau ku yidhi waxaad isugu yeedhaa mujtamaca iyo bulshada degan deegaanka oo dhan isugu wada yeed kadibna warankan qaado markaa igu gan markaad igu kadib waxaad tidhahdaa bismi illaah rabbi lghulaam waxaan ku bilaabayaa rabbiga hulaamka rabbiga weynka yar ayaan ku bilaabaya subxaan allahi alcali alcaiim ninka kan iminka haliis ayuu boqolka kan nafta ayaa haysa oo la dili kari laa yahay wax kasta iskaga qasbin yahay oo waa dadkii oo dhan baa la isugu yeedhay mujtamacii oo dhan bulshadii oo dhan way waxaa la isugu yeedhay maalin markaas ayaa wiilkii yaraa waxa la qabtay warankiibaa lagu tuuray bismi illaahi rabbi lghulaam sidii uu faray oo kale halkaas ayaa wiilkii yaraa uu ku shahiiday oo ku dhintayaa oo naxariisteen dadkii oo dhan ayaa hal mar waxay dhaheen aamanaa rabbi alghulaam waxaan rumaynay eebbaha wiilka yar subxaana allahi alcali alcaiim wixii uu boqorku intaaba ka cabsanayay ayaa dhacay waxaa la yidhi boqorow waxay aad ka cabsanaysay way dhaceen waxa uu yidhi marka wuxuu soo saaray go-aamo in dhammaan dadkii mu'miniinta ahaa iyo mu'minaadkii dadkii rumeeyey ilaahay in dhammaantoodba la gudo oo inta godad la qodo godadkaas lagu huriyo dab iyo holac iyo naar lagu shido shidaal iyo aaladaha waxguba iyo xaabo waxaasoo dhan lagu shubay in halkaa la geliyo cadaabtayo jaxiimkaa qofkii ka noqon waayay diinta halkii ayaa la geeyey dadkii oo dhan baa laisugu yeedhay ayaguna kuraas waaweyn bay soo qabtay kusoo fadhiisteen halkaas ayay ka daawanayeen dadka gubanaya ee jidhkoodu gubanaya subxaana allahi alcali alcadiim marka dadkii subxaan allah imaan baa qalbigooda galay waxaaba laysku haystaa oo laysku loo baratamayaa godkii uu dabku ku jiray iyo cadaabtii subxaana allahi alcali alcadiim dadkii oo dhan ba godkii lagu yaaceen hal haween ayaa jirtay waxay xambaarsanayd wiil yar cunug yar oo iminka dhashay oo sabi ah dabadeedna waxay u cabsatay wiilkeedii yaraa cunugii yaraa bay u cabsatay dabadeedna eebba waxa uu ka hadliyay subxaana wa tacaala ilmihii ah wuxuu ku yihi hooyoy samir xaq baad ku sugan tahay iyadana waa isku tuuftay subxaana allahi cali alcaiim qisadatan eebba subxaanahu wa tacaala wuxuu kaga warramayaa suurat lburuuj ayuu eebba uu kaga warramayaa waxau leeyahay xaqu subxaanahu watacaala bismi illahi araxmaan araxiim wasamaa'i dati lburuuj eebba waxau ku dhaartay samooyinka samada xidigaha leh ama buruujda leh buruujku waxa weeye manaasisha ay degaan xidigaha dayaxa iyo qoraxdu waxay leeyihiin manaasil ay degaan marka mawaaqicda iyo buruujtaas ayuu eebba ku dhaartay subxaanahu watacaala waxaa kaloo ku dhaartay walyawmi almawcuud maalinta laysu yaboohay maalinta macradka weyn ee dadkao dhan lasoo xashirinaya waa maalinta qiyaame maalintana eebba subxaana wa tacaala uu ku dhaartay waxaa kaloo ku dhaartay waa shaahidin waa mashhuud oo ah mid goobjoog ah ama waxaa lagu fasiray shaahidka iyo mashhuudka shaahidka waxaa la yidhi waxa weye ym yowm aljamca waa maalinta jimca wa mashhuuduna waxa weeye maalinta carafo sidoo kale waxaa lagu lagu fasiray shaahidku in uu yahay subxaan allah inuu yahay nabi maxamed sala allahu alayh wasalam mashhuudkuna uu yahay ummaddiisa ama ummatu muxamed sala allahu alayh wasalam eebba waxau yihi qutila asxaabu lukhduud waxaa la lacnaday dadkii godka ku guray dadkii mu'minaadka ahaa iyo mumin dadkii mu'miniinta iyo mu'minaadka ahaa kuwa godka ku guray ayaa eebba u lacnaday annaari daati lwaquud xaal ay yihiin kuwo naar wax gubaysa naar wax ololinaysa naar shidaal leh oo wax lagu gubayo ag jooga id hum calayha qucuud iyaguna waxay ahaayeen gaaladii kuwa daawanay oo fadhiya kuraas baa lasoo kaxay soo qaateen waxay daawanayaan oo tiyatar camal oo kale ah dadkii la gubaayey dadkii muuminaadka ahaa iyo dadkii muuminiinta ahaa oo la gubaayey oo dar ilaahay u dhimanay ayay daawanayeen oo ay ka dhiganayaan riwaayad wahuma calaa maa yafcaluuna bilmu'miniina shuhuud ayaguna waxay ahaayeen goobjoog ayay ka ahaayeen waxa mu'miniinta lagu samaynayo subxaana allah alcaliy alcaiim wama naqamuu minhum ila an yuuminuu billahi alcasiizi alxamiid waxa ay uga aargoosteen oo ay ku jarribeen oo ku cadaabeen dadka muuminiinta ah keliya in ay eebbaha casiiska ah ay rumeeyeen eebbaha awoodda iska leh ee baha adkaadaha ah ee la mahadiyo ee bahaas ayay rumeeyeen sidaa aawadeed ayaa loo jarribay oo loo cadaabay oo looga argoostay subxaan allah ee bahaasoo alladii lahu mulku samaawaati waalardi iska leh mulkiga samooyinka iyo dhulkaba wallahu calaa kulli shayin qadiir ee banan wax kasta shahiid buu ka yahay markhaati buu ka yahay goobjoog ayuu ka yahay marag ayuu ka yahay subxaan allah ina aladiina fatanuu lmuuminiina kuwii jarribay dadka muuminiinta ah waalmuuminaati iyo dumarkii muuminaadka ah ee wax lagu dilay aana jirin biayi dembin qutilat sabab noocmaamaa loo dilay ilaahay un bay rumeeyeen subxaan allah marka kuwii fitneeyey ee jarribay mu'miniintii iyo muuminaadkii uma lam yatuubuu kadibna aan tooba keenin waxaa u sugan falahum cadaabu jahannama waxaa u sugan cadaabta jahannama walahum cadaabu lxariiq waxaa kaloo sugan cadaab waxguba waa waxa la yidhi cadaabtii jahannama oo maalinta qiyaamaha ah iyo cadaabun xariiqun cadaab ay subxaan allahi alcaliy alcadiim inta ay adduunyada joogaan uu ilaahay ku gudi doono marka qisadatan in sha allahu tacaala faa-iidooyin fara badan bay leedahay oo laga qaadanayaa in sha allah gadaal ayaan ka sharaxi doonaa inta aynu qisadan mid lamida ku kulmi doonaa in sha allahu tacaala waxaan udiya teliya assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu